waxaa isa soo taraya walaaca ay muujinayaan maxaabiista ku xihan xabsiyada maamulka ala sacuud ee lagu xukumay dilka toogashada ah qoysaska afartan iyo todoba maxbuus itoobiyaan ah ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay walaac xoogan ka qabaan masiirka dadka ugu xihan xabsiyada sacuudiga kuwaas oo la tilmaamayo in la dili doono ciida ka hor nin la dhashay mid ka mid ah maxaabiista dilsugayaasha ah ee ku xihan xabsiyada sacuudiga oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in markii uu maqlay xukunka lagu riday walaalkiisa uu aada u naxay wuxuu dilsugay ahaa lix sano iyo shan bilood muddadaasna wuxuu la noolaa wadna kurkur waxaan gaaray in maalin weliba isbitaal tago wadna xanuunkii isoo food saaray aawiis ayuu yidhi ninka la dhashay mid ka mid ah maxaabiista dilsugayaasha ah ee ku xihan xabsiyada sacuudiga maamulka aala sacuud ayaa waxa uu dhowaan daldalay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed nuur xuseen kaasoo ka mid ahaa afartan iyo shan dhalinyaro soomaali ah oo uu maamulka aala sacuud ku xukumay daldalaad iyadoona ay aada usoo badanayaan waalidiinta ka hadlaysa ee dhalay awlaadan maamulkan uu majaraha u hayo dhiigyacabka maxamed bin salmaan ayaa waxa uu xabsiyadiisa dulmiga badan buux dhaafiyey kumanaan muslimiin ah iyadoona weli u wado gumaadka dadka muslimiinta ah